mudane wasiir kusoo dhawow marka hore idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga ee dalkan australia marka xigta bal warbixin kooban naga sii isbeddelkii shalay dhacay ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen oo madaxweynahana uu sheegay bismillahi raxmaan raxiim baafo aada iyo aadaan kaaga mahad celinaya waa saa u sheegtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markii la doortay ballanqaadyadii uu sameeyey waxay ka mid ahayd inuu dib u habeen ku sameyn doono hay-ada amniga in la xoojin doono islamarkaan la ballaarin doono howlgallada lagula jiraa kooxaha al-shabaab marka muddaba waxaa soo socotay dacdamaha golihii wasiirada soo dhamaadeen shalay madaxweynehu waxa uu ku dhawaaqay isbeddelkii hay-adaha ciidamada madaxdooda tanna waxay dardar gelinaysaa in muxuu ahaa la laba jibaaro dadaaladii amniga waxaan la soconaa dhinaca booliska oo kale iyo ciidamada qaranka dalka soomaaliyeed waa saraakiil horey usoo shaqeeyey markuu prime ministerka ahaa madaxweynuhu ay soo wada shaqeeyeen ma kuu muuqataa marka isbeddelkan hadda hay-adaha ammaanka lagu sameeyey in ay wax ka bedeli doonto amniga gaar ahaan magaalada muqdisho guud ahaan soomaaliya runtii aada iyo aad baa loogu hanwen yahay soomaaliyana mudday soo martay oo muxuu ahaa muddooyinkii dambena waxaad arkaysay in isbeddel uu imaanayay runtii madaxweynehan wuxuu u arkay shaksiyaadka loo magacaabay taliyaasha ciidamada inay yihiin shaksiyaadkii runtii muxuu ahaa fulin lahaa aragtidiisa dheer ama vishinkiisa taasna maaragtay aada baan ugu rajo weynahay waa midoo dhinacna wuxuu ka eegay muxuu ahaa yaa aqoon iyo waayo aragnimo iyo hawshan kasoo shaqeeyey dhinac kalena yaa aragtidaada iyo ku shaqeyn kara ku fulin kara dhinaca kalena bacdama shacabkii ay aada u taageereen dowladda muxuaa dowladduna ay doonayso in shacabka iyo muxuu ahaa laisku xiro dowladda hababka keliyii loo sameyn karana ay tahay in shacabka la tuso wax qabad dhab ah islamarkaana la dedejiyo sidii ammaanka dalkao dhan loo xasilin lahaa marka waa tallaabo aada looga fiirsaday waa tallaabo dheelitiran mas-uuliyiinta la magacaabeen waa saa u sheegta horey usoo shaqeeyeen taas waxay siinaysaa marka fursad howlihii horey u qabteen ay kusii wadaan islamarkaana marxaladda maanta la joogo halka la joogo uga qaadaan dalkana la gaadsiiyo doorashooyin cod iyo qof ah afarta sano ee soo socota waxaan la soconnaa ciidamo ka socda midowda afrika in ay joogaan dalka qorshaha ma ku jirtaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tababar fiican la siiyo si ay u bedelaan ciidamada hadda jooga ee african unionka runtii waxaa la qorsheeyey qorshe dhamaystiran oo qorshaha amniga dalka oo dhan oo runtii laga talagelinayo muxuua dowlad goboleedyada qorshadaas isaga ah ee dowladda federaalka hadda diyaarisayna waa mid muxuu ahaa keenaya in muxuu ahaa amnigan uu noqdo mid laisku haleyn karo islamarkaana waxyaalo badan oo u baahan muxuu ahaa kawa lagu lagu dhex shaqeynayo sida tusaale waxaa kamid ah kow in naqabateyntii caalamka laga codsado inay naga wada dhaafaan si loo helo ciidankii loogu helo logistry u baahnaayeen ama tasiiraadkii midda kalena waxay tahay ciidanku inay helaan tababaro joogto ah si muxuu ahaa ciidamada amisomay jooga muxuu ahaa markii ay ka tagaan dalka loo helo ciidan oo profession ah oo gudan kara waajibaadkiisii dastuuriga ahaa islamarkaana u adeegi kara bulshada soomaliya marka arrimahaas o dhan waa arrimo waxaa jira qorsho dheer oo diyaarsan oo ah goorta la rabo inay ciidamada amisom ka baxaan dalka inta aysan ka bixin sida loogu baahan yahay ciidamada amisomna in la yareeyo kuwii xooga dalka soomaaliyeedna la kordhiyo oo ay noqoto wax iswaafaqsan oo hadhow maalinta ugu dambeysa ay noqoto mid ciidamada amisomna ay ku faraxsan yihiin dadaalkii ay dalkan ka geysteen ciidamada xoogana ay ku maaragtay faraxsan yihiin inay waddankoodii iyo ammaankiisii si toos u hantaan marka waa arrin tallaabo ka go-an madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba xukuumaddana intaas ayaan ku shaqeynaynay muddada yareeda aan joognay amniga iyo abaaraha iyo musuq maasuqana waa saddexda tiir ee aan rabno in laga mari dhaliyo madaxweynaha dagaal ayuu ku dhawaaqay in oo ka dhan ah al-shabaab in weeraro lagu qaado meelaha ay joogaan waxaan la soconaa dhanka kale mudane wasiir in dalka abaar ay ka jirto oo dad dhibaataysan ay ku dhex nool yihiin dadkaasi la rabo in dagaalka lagu qaado sidee marka labadan arrin isku qaban karaan runtii taasi waa midda uu madaxweynuhu ugu baaqay cafis dhalinyarada muxuu ahaa al-shabaab la marin xabaabiyey waa midda ugu baaqay bulshadu inay ka qayb qaadato amniga iyo nabadeynta dowladda iyo bulshada soo socotana dagaalkii waaba iska fududaanayaayo waxay noqonaysaa in kuwooda xagjirka loo taagwaayena dagaal lagu qaado kuwa kalena dib u heshiisiin iyo beelaha soomaaliya laisu keeno halkaasna ay ka islaaxdo muxuu ahaa nabadeyn iyo isdhexgal bulsho marka waa tallaabo kow dowladda wasaadii shacabka waxa ugu horeeya mudnaanta siinaysana waa shacabku inaysan waxyeelo soo gaarin sababta dagaalka howlgalka loogu qaadayna waxay tahay in loo diido kooxaan muxuu ahaa argixisada meel ay isku urursadaan ay kusoo weeraraan ay qaraxyada ka dhacay ee muqdisho iyo meelaha kale ay ka sameeyaan arrimahaas o dhan waa arrimo u danaynaya shacabka taas ayaanan maaragtay uu madaxweynuhu siiyey mudnaanta koowaad iyadiina waxaan rajeynaynaa in shacabka taageeradiisii iyo dowladdaba ay noqon doonto howlgalkan mid dhammaystiran cafiska loo fidiyey al-shabaab ma mar mar dhalinyarada ka tirsan al-shabaab miya mise hogaamiyaashooda xataa hadday soo dhiibaan waa la cafinayaa laleeyahay micna waxay ku xiran tahay hadba qofkii markaas laakiin cafisku waa mid guud oo qof la rabo inuu ka faa'iidaysto shuruudaha ku xiranna uu soo dhamaystiro waa kow inuu qofkaasi muxuu aha diyaar u yahay inuu muxuu ahaa qoriga iska dhigo inuu diyaar u yahay inuu dalkiisii nabadeyn qaato inuu diyaar u yahay inuu ka tooba keeno muxuu ahaa dhibkii uu shacabku geysan jiray arrimahaas oo dhan ayaa ah kuwa muhiimka u ah cid alaale ciddii doonaysa inay ka faa'iidaysato cafiska guud waayahay mudane wasiir waxaan la soconnaa in laydin ansixiyey shirkiina ugu horreeyey golaha wasiiradana aad qaadateen shalay wasaaradaha intooda badanna ama kulligood baan idhaahda in ay la wareegeen jagooyinkooda ay bedeleen wasiiradii hore guud ahaan wasiirada waa maxay istraatiijiyadooda ugu horreysa maadaama dalku uu madaxweynaha sheegay in isbeddel uu galay oo ra-iisul wasaare cusub golo wasiire cusub wax dhan lasoo doortay maxaa guud ahaan aad ka midaysantihiin gaar ahaan wasaaradda warfaafintan u imaan doonaa runtii kulli waxaa laga midaysan yahay ah in wadankan aragtida dheer ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba sii loo dhaqan gelin lahaa ay xukuumaddu ku howlgasho xukuumaddu waxay u taagan tahay muxuu aha saddex arrin oo ay siisay mudnaan in laga howlgalo ay ka mid tahay abaaraha ay ka mid tahay nabadeynta iyo amniga ay ka mid tahay la dagaalanka musuqa islamarkaana dhalinta maamul wanaag lagu kalsoonaan karo arrimahaas iyo arrimo fara badan oo wasaarad walbaba waxay uxil saaran tahay oo si gaara looga doonayo iyo midda u dambeysa oo ah in muxuu ahaa sidii lagu gaari lahaa hal cod iyo hal qof oo ay ka mid tahay dibeegista dastuurkao la dhammaystiro ay ka mid tahay asxaabtii siyaasadeedoo la la hirgeliyo oo ay ka mid tahay doorashooyin dowla goboleedyada ama dowladaha hoose laga sii qabto arrimahaas oo dhan oo ah sidii loo gaari lahaa doorashadaas halka cod iyo halka qofna waa midda lagu tala jiro oo muhiimka ah mudane wasiir waxaad tahay wasiirkii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha waxaan la soconnaa in wasaaradaasu ay tahay wasaarad aada u weyn oo dadku inta badan ay ku xirnaayeen markay timaado dhanka tiyaatarka oo kale madadaalada dhanka warbaahintii waxaan la soconnaa t v-ga qaranka sideetameeyadii la abuuray in dib uu usoo shaqo bilaabay hadda dadkuna aad ay u fiirsadaan maxaa kaaga qorshaysan wasaaraddaada sidii ay horumar uga gaari lahed dhanka warbaahinta runtii waxaa noo qorshaysan waxay tahay horta siyaasadda iyo istraatejiyadda warbaahinta dalka waxaa mas-uulka ah wasaaradda warfaafinta annagoo saas ka duulayno waxaan diyaarin doonaa istraatejiyadii warbaahineed ee qaranka waxaan kow ka shaqayn doonaa in muxuu ahaa xorriyatul qowlka oo dastuurka uu qeexayo muxuu ah waxaan ka shaqayn doonaa sidii saakiinta soomaaliyeed kuwooda gaarka hay-adaha gaarka loo leeyahay ka shaqeeyay kuwa dowladdaba inaan daryeelkooda iyo kobcino tayadooda inaan maaragtay u istaagno sidii dalkan ay saxofiyiinta soomaaliyeed oo haddaba duruufo adag kusoo shaqeeyey hadda ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii asaasiga ah isla markaana ayagana looga heli lahaa waajibaadkii saxda ahaa ay ka mid tahay inay noqdaan dad profession ah inay noqdaan dad danta guud iyo wadaniyadda iyo muxuu ahaa ka ade ka fiiriya waxaa la rabaa inay noqdaan in isla xisaabtan dhab ah hay-adaha dowladdu ay keenaan oo ku dhisan mid cadaalad iyo sinaan ah waxa kale oo noo qorshaysan annaga wacyigelin baahsan in laga sameeyo arrimo fara badan oo arrimaha ugu muhiimsan bulshada si bulshada iyo dowladda laisugu xiro kuwaasoo ay kamid yihiin muxuu ahaa la dagaalanka musuq maasuqa ay kamid yihiin nabadeynta isdhexgalka bulshada oo ay ka mid yihiin arrimahan maaragtay dimuqraadiyeynta dalka oo dastuurka dib eegistiisii asxaab dhisidda doorashooyinka arrimahaas oo dhan in wacyigelin baahsan laga sameeyo waxaa kaloo cabdogeelinta ku jiraysa in arrimahan falalka xagjirnimada si looga hortegi lahaa oo bulshada bulshada islaam oo nabad ah ay culimada ugu dhiirigelin lahaayeen arrimahaas o dhan waa arrimo noo qorshaysan oo aan doonayn in aan muxuu ahaa wax weyn ka qabano laakiin hal qof oo la bedelo waxma qaban karee bulshada soomaaliyeed iyo suxufiyiinta soomaaliyed oo runtii si hagar la-aan igu soo dhaweeyey oo aan aada iyo aada ugu mahad celinaya tan iyo intii lay magacaabay ha noqoto dhanka baraha bulshada ha noqoto dhanka warbaahinta ha noqoto dhanka muxuu ahaa tooska ah intaasba waxaan ugu baaqay ama ka codsaday maraan kulan la qaateen ay ahayd inay la garab galaan oo ay kaalintooda qaataan haddii la iskaashado wadajir lagu shaqeeyana waxaa aaminsanaha in muxuu ahaa wasaaraddan ay doorkeedii aada uga soo dhalaali doonto waata ugu dambeyn marka mudane wasiir arrimaha hanuuninta dadweynaha oo wasaaraddaadu ay ka mid tahay waxaan la soconnaa waddanka inuu lahaa kooxo qaran ah hadday noqon lahayd hobolladii waaberi tiyaatarkii meelihii madadaalada maxaa kuu qorshaysan arrintaas iyadana arrintaas iyada waa arrin aada iyo aada wacyigelin oo aysan la soconin hobolladii waaberi waa ma socon karto waan la kulmay mas-uuliyiintii hobollada waaberi haddana waxaa ii qorshaysan dhammaan muxuu ahaa xubnahoodii oo dhamaystan inaan la kulmo ujeedadu waxay tahay waa beri sidii ahaan jirta berisamaadka in lagu soo celiyo inay qaataan doorkoodii wacyigelinta mujaadilada heesihii gabayada muxuuha iyo dhammaan fanka muxuha noocyadiisa kala duwan arrimahaasna waa arrima aan isleeyahay howlada waa beri kaalin midley ka qaadan doonaan madaxweynaha ra-iisul wasaaruhuna aada bay arrintaas biyahaas noogu wada yihiin annagana waxaan diyaar u nahay in howlada waa beri dib loo soo yeegleelo oo sidii ahaan jireen iyo ka badan ay barnaamijka wacyigelinta uga qaataan aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta ee hanuuninta dadweynaha oo qadka telefoonka ay ugu warramayay isagoo jooga magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay mudane wasiir
waa mahadsantahay baaqo